howlgalladii shalay waxaa laga sameeyey deegaanada orotan iyo hees iyo maxaan ku idhaahdaa caligeney shaqo fiican aynu ku soo dhammaatay alqaacidaduna halkaas waa ka kala carareen insha allah iyadoo lasii dabagalo lana dhammaystiro keliya ayay u baahan tahay waanay waana yeeli doonnaa hadduu ilaaha yidhaahdo qaybta toddobilaatanaadna shaqadeeda aad iyo aaday u socotay haddana waa sii laba jibaari doonnaa hadduu ilaaha yidhaahdo saakayna waxaan kormeer ku soo dhex marnay xerada guutada shanaad oo aad iyo aad uga shaqaysay iyo qaybta tababarada oo ay ciidamada qaarkood tababaro uga socdaan una diyaargaroobayaan howlgallada iyo sidii dalka looga xorey lahay cadowga runtii guutada waa guuto shaqaysay deegaanadeedana aad iyo aad dhismayaal badanna ku dhisay isxilqaan waxaan aad iyo aad halkan uga mahadcelinayaa sida ay noo baraarujiyaan nooguna baraarujiyaan inaan dalkaiyo dadka u shaqayno mar walba